Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadiyo riyo wadashaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidri doontaan mawjada dherarkeedu yahay f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wadashaqayn gooniya yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjada dherarkeedu ee f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda ah shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tebin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dhegeystayaal haddana waxaan inii soo gudbinayaa brogramka habeenka dhaqanka ah ee taariikhdu ay tahay sideedda sebtembar barnaamijkaasina waxaa soo qabanqaabiyey c u barnaamijka qeybtiisa ugu koowaad wuxuu bilaabanayaa labada ilaa labadii shanta waxaa soo jeedinaya soo dhoweyn amiil sarsuur waxaa afar labada ilaa labadii shan labaatana waxaa iyana goobtaasi kusoo dhigaya ciyaaro dhaqanka ku saabsan kooxa ka socota wadankaasi eritrea ama ururka loo yaqaano eritreanska for puntland oo ka kooban afariyo toban qof afariyo tobankii barhka ilaa afariy tobankii afartanna waxaa iyana ka jira musiig oo wadanka kurdiska saasaaska iyo turkiska ama muusiga dadka wadanka turkiyeed ayaa iyana lasoo jeedinayaa waxaana meeshaas kasoo jeedinaya ismaaciil vilis ninka la yiraahdo afariy tobanka afartan iyo shan ilaa saddexdana waxaa weeye waa dance wadanka eritrea waxaana soo jeedinaya ama dansigaas ciyaaraya afariy toban qof oo ka socda ururka eritreanska for puntland saacaddu markay tahay saddexda ilaa saddex iyo labaatanna waxaa iyana jiraya folk dance ciyaaraha dahay dhaqanke musiiq salsa iyo wadanka afghanistan iyana waxay soo bandhigayaan arintaasi ama folk dancgaas oo ah ciyaaraha dahay dhaqanka wadankaasi afghanistan waxaana soo jeedinaya ciyaarahaas ka qeyb qaadanaya ilaa toban qof saddexda ilaa saddexdii shan iyo labaatan ilaa afarto ruula iyana waxaa meeshaasi laga ciyaarayaa muusiig hidaha dhaqanka dad asalkooda kasoo jeeda jabuuti etoobiya iyo eritrea waxaana soo jeedinaya ama ka qeyb qaadanaya afash venner waa urur ay leeyihiin dadka canfarta ah toban afartoo toban dhiman ilaa afartii shan daqiiqa iyana waxaa meeshaasi ku ciyaaraya falastiiniinta oo kusoo bandhigayo muusiig iyo hidaha iyo dhaqanka fais gurgub oo toban qof ka kooban ayaa arrintaasina ka qeyb qaadanaya afartii iyo toban ilaa afartii iyo shan iyo labaatanna iyana waxaa lagu soo bandhigayaa musiiga dhaqanka wadankani wadanka iiraan oo waxaa ciyaarahaya moxamed asayesh waxaana ku ciyaaraya muusigaasi shan qof afartii iyo barka ilaa afartii ilaa shantoo shan iyo labaatan niman waxaa ak- wuxuu akhrinayay martin piano gabay wuxuuna ka tirsan yahay xisb- wuxuuna ka tirsan yahay ururka loo yaqaan utrand freehead group shanta oo shan iyo labaatan la- ilaa shanta iyana waxaa een, soo jeedinaya iyagana dance group ama qoobka ciyaar rayane tareb bilikho iyo ardaydeeda oo waxay soo macnaa ay ku qabanayaan dance dansigaas oo ah dansiga laga ciyaaro wadamada bariga dhexe shanta ilaa shanta iyo barka iyana waxaa ciyaaray koox la yidhaahdo holy spirit bandet oo iyana ay matalaya ururka loo yaqaan africanska student community oo toban qof oo ka socda ay ciyaaraya shanta iyo barka ilaa shanta iyo ah, ah, lixda labaatan nimanna waxaa iyana meeshaasi ka muujinaya ciyaar hidahay dhaqanka ururka oromada ay leeyihiin oromo freining shanta iyo barka ilaa lixda iyo labaatan nimanna iyo waxaa jira iyadana cafe ceremony oo ah kafeega sida looga cabo etoobiya waxaa soo jeedinaya ururka la yihahdo family integrity ilaa lixda iyo toban niman iyana waxaa yihahda tea ceremony oo ah shaaha habka looga cabo wadanka iiraan waxaana soo jeedinaya een, ururka la yidhaahdo skivino solidarity lixda iyo toban niman ilaa lixdana waxaa la qabanayaa cafe ceremony oo ah kafeega habka looga cabo wadamada carabta waxaana soo qaban qaabiyey ururka loo yaqaano ururka palestinianska folkat fraining dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka nagab soomaaliga oo maalin kasta oo axada barnaamijkan wuxuu ka koobnaan doonaa warar goosgoos ah oo ku saabsan magaaladan Uppsala ama Uppsala Kommun iyo wadankani Sweden waxaana ugu horeeya wararka ku saabsan magaaladani ama gobolkani Uppsala waxaa Uppsala laga diyaariyey in lagu codeeyo in la codeeyo bisha sagaalkeeda waxaana lagu la diyaariyey kun qof oo ka shaqeynaya doorashadaasi waxaana dadku ku codeynayaan ama loo diyaariyey boqol iyo kow iyo lixdan goobood ayay ku codeynayaan taasina waxaa looga dan leeyahay inay noqoto doorashadu mid nabadgeliyo iyo cadaalad ku dhacda obsala commun waxa uu ka shaqeynayaa in ay codeeyaan dadka xaqa u leh inay codeeyaan oo gaaraya boqol iyo kow iyo toddobaatan kun taasoo macnaha macnaheedu ay tahay inay goobaha ay ka shaqeynayaan kun qofood waxaana kaloo jira in goobaha inta bisha sagaalkeeda ka horeeya waa bisha sagaalka sebtembare ay jiraan lix iyo labaatan goobood oo uu qofku uu ka codeyn karo waxaa jiro kaleeto soddon iyo toddobo goobood oo goobaha caafimaadka iyo goobaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo iyo xabsiyada iyana ay ka codeyn karaan arrintaasina waxaa laga soo wariyey ubsaalo kumuun xisbiga sooshalka waxa uu gelinayaa lacag dhan saddex iyo toban milyan oo saddex iyo toban milyan loogu talagalay in kaar qiimihiisu yahay boqol iyo konton bishiiba loo sameeyo dadka waayeelka ah oo da-doodu ka sareyso toddobaatan sano sidaasina waxaa sheegay madaxa kumuunka ee xisbiga social democratna eric pelling wuxuu sheegay taasina in lagu dileeyahay dadka inay cidlada ka baxaan oo ay ugu helaan inay dibadda ay u baxaan waxaana kaarkaasi qarashka ku baxaya uu dhan yahay la yidhi sanadkiiba saddex iyo toban milyan oo koron ubsaala goobaha qaarkood waxaa la yidhi waxaa codeeya li- boqolkiiba lixdan sida vol setra doorashadii dhacday labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa kaloo jirta in iyana goobta ama xaafadda loo yaqaano nontuna dadka degan boqolkiiba sagaashan iyo afar ay codeeyeen taasina waxaa la sheegay in ay arrintani ay dimuqraadiyaddu wax u dhimayso haddii ay s- dad yari ay codeeyaan marka kumuunku waxa uu isku dayayaa in dad fara badan ay codeeyaan waxaana jira mashruuc loogu talagalay in dadka ay codeeyaan mashruucaasina waxaa hogaaminaysa gru hansen waxaana jira afar iyo labaatan qof oo loo yaqaano afar iyo labaatanka ambasador oo ah dad luuqada duwan ku kala hadlaya si ay ugu dhiirigeliyaan dadkani in ay ka qayb qaataan doorashada waxaana mashruucaasina maalgeliyey kumuunka uppsaala iyo hay-adda loo yaqaano mundigeetan for ungdoms of civils samhels froguur ayaa mashruucani maalgeliyey haddii aan saas ku shaqeyno waxaa dhibaato soo gaaraysaa baa layidhi in dimuqraadiyadda ama aan loo aan loo sinayn ubsaale iyo goobo fara badan oo ku yaala wadanka sweden waxaa ka dhacay in asbuucian dhammaan dhammaanaya gudihiisa la gubay baabuur fara badan ubsaalana waxaa la gubay saddex baabuur saddex baabuur meel lagu kala gubay waxay kala yihiin ferisloon iyo ginista meesha la yidhaahdo baarkeeringa baabuurta la dhigto dadka tareenada raacaya ayaa lagu gubay good sundana isagana gaari yaala goob ayaa isagana la gubay gaarigana waxaa soo gaarlahiyey dhaawac yar gaariga kale ugu dambeeya oo la gubayna wuxuu lagu gubay kumuunka ustahamar goobta loo yaqaano hiimo saacaddu markay ahayd saddexdii habeennimo haddana warar ku saabsan wadankani isweden waxaa la sheegay gooqaha dadka sharciga loo diido oo lagu xareeyo oo lagu saayo inta wadanka laga saarayo in ay ka baxsadeen saddex qof saddexdaas qofood labo ka mid a waxay ku guuleysteen inaana la qaban laakiin mid ka mid ah waxaa la sheegay in la qabtay oo lagu celiyey goobtii uu ka baxsaday dadka ka shaqeeya goobtaasi ayaa isku dayey in ay raadiyaan ninkii dadkii baxsaday laakiin humaysan guuleysan in ay qabtaan labadaasi qof oo ay baxsadayna waxaa soo gaari layidhi dhaawac fudud sanadkan gudihiisa waxaa la sheegay ilaa soddomeeyo qof inay ka baxsadeen goobtaasi lagu hayo qofka inta wadanka laga saarayo waa dadka sharciga loo diiday xilliga guga lasoo dhaafayna afar iyo toban qof ayaa ka baxsatay meeshaas sanadkii lasoo dhaafayna saddex iyo labaatan qof ayaa ka baxsatay sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankana iyagana waxaa goobtaasi ka baxsaday soddon qof xisbiga vensterka waxa uu soo jeediyey in kumuunin bangiyadu ay u sheegaan lacagta ay bangiyada ka deensadaan bangiyada qaar dadka ay ka deensadaan waxay iyagana lacagta kasii deensadaan bangiya kale marka laakiin reentada ay saartaan ama ribada ay saartaan lacagtooda ayaa ka badan baa layidhi ribada iyaga ay bixiyaan lacagta ay ka deensadaan bangiyada iyaga ka waaweyn ama bangiyada kale taasina waa loo baahan yahay si dadka ay u ogaadaan reentada oo bangiyada ay bangiyada kale ay siiyaan sharcigana koletana wuxuu ka jiraa buu yidhi wadankaasi fiinland waxayna noqonaysaa arrintaasina waxayna suurtagal ka dhigaysaa haddii dadka ogaadaan in lacagta la saarto ama reentada ah ay hoos u dhacdo waxaa filayaa buu yidhi ay ka qaataan lacag ama lacagta ay deeminayaan ay ribo dheeri ama ribo aada u sarreysa ay saartaan sidaasina waxaa layidhi sidaasina waxaa yidhi gudoomiyaha xisbiga venster partiet yunas husteed dhegeystayaal maanta barnaamijkanagi intaas ayuu naga dhanyahay sidaas iyo nabadgelyo
waa ereyadii laxankii abwaankeenna axmed haykal muusigii malabayne muusiga mustafe dafle waa codka macaana ee farxiyo fiska waa habeentii iyo soo saaridii Dublin Studio in London.
u k
Arriba, Anita, Ina, yo.
ina dhalay adan waada la xiisaysaa dirusoo eg jacaylkana iga dawee darmayahay adan daba kuu jeclaha hegadalin hegadalin hegadalin ana dhalay adna waada la xiisaysaa dirusoo eg jacaylkana iga dawee darmayahay adan daba kuu jeclaha hegadalin hegadalin hegadalin gabaryahay kuma koobayil adeegaanka doodayo jacaylkaagu way tago jika kuu tuubaxshaye si lagu hirtaatay
qaladka ilaa hesho waa qiimo badato alla qaadire oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badato alla qaadire oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan dhibicaa waqiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan dhibicaa waqiraya
cajabay cajiib cajabay cajiib cajiibyaal waa erayadii iyo laxankii iyo codkii naankeenii caanka ahaa maxamed xasan xuseen lafooleh muusigii bashiir hanuuniye duubistii hanuuniye studio iyo anigoo ah cilmi